beddelna waa jira qalyaa hadda loo dhiibay runtii xaqiiqatan markaan kuu sheego isbedel ay bulshada dareeneen isbedel weyn aana dareenin maxkamadaa isbedel dareentay markaa softly six waxaan kuleenahay ayaanta shaqada aad u fiican tahay hawsha waa wanaagsan tahay oo yani mudatil dadkii saldhiga lagu soo hore maxkamada usoo gudbinaa mid aad uga qanacta heer degmo maxkamadii ama heer gobol wixii xuseey waa soo wara oqraa waa soo qora wixii gobol gobola kusoo hagaajina wixii degmo degmada kusoo hagaajina marka xataa aad u amaanayay garsoorkii bulshadii xaafadii markaa benefitkiisaa soo galo marka waa dareemaysaa habeenkii markaa iyo maalinkiiba ciidanka aad u shaqeeyaan waa iska warhayaan afarta xaafadood marka bulshada iyo hadda biliiska waa wada shaqeeyaan aadaa wada shaqeynaa waa iska warhaynaa wixii culeys oo biliisku ku yimaado waa inoo soo gudbiyaan waa ii soo gudbiyaan oo daraabaan hadda aan kawada hadlayna arrin oo hadda bulshada dhexdeeda ah oo taliyaha gaarsiiya way isoo gudbinaa wuu dhahaya arrintaas bal bal aan sala sawirnaya adiga bal arag adaan kusoo gurigi marka taas waxaa tusinaysaa in wada shaqeyn ay jirto bulshadii iyo iyo biliiska ay wada shaqeeyaan heer gobol heer taliyaha qeybtoo kale cali dhuux iyo taliyaha saldhiga iyo anigoo hadda ku-xigeenkii gobolka dhanka arrimaha bulshada ah marka wada shaqeyn fiican aan naga dhexayso oo daraabaa saddexdeena aan wada joogno waxaana ka wada hadlayn wax kalama ahayn bulshadii sidii bal loogu adeegi lahaay sidii ay biliiska xuquuqul saag u ilaali lahaayeen xasna tababaraa way ku qaadanayeen marka waa iska warhaynaa haddaan soo koobo su-aasha jawaabteeda waa iska warhaynaa waa isla soconaa biliiska iyo bulshadana waa shaqeeyaan way wada shaqeeyaan